waa mahadsan tahay haruun aniga waxaan ku suganahay dhinaca degmada ceeldheer waxaas waa maqlaya lakin waxba kama jiraan aniga kula hadlaya ku sugan degmada ceeldheer waxaan rabaa marka inaan dadka soomaaliyeed u sheego iyo guud ahaan dadka reer galmudug iyo bariga bariga gobolka galguduud ee bartamaha dalka inaysan jirin wararka la sheegaya ee ah in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kasoo baxeen furumaha dhanka aniga aan hadda ku suganahay marka warkaas waan maqlay laakiin waxba kama jiraan oo aniga hadda ku sugan degmada ceeldheer ee bariga gobolka galguduud waa gartay ma degmada gudaheedaad ku sugan tahay mise daafaheeda
magaalada gudaheedaan ku suganahay magaalada ciidan xoogga dalka soomaaliyeed jooga ciidan waxaa jooga deegaanka oo ku filan difaaca degmada anigu marka magaalada gudaheedaan deganahay waa wax dhiba oo ama culays oo aan dareemaan haba yaraatee ma jirto waayo qorshe miyaa jira ah in dib looga gurto ceeldheer
ma jiraan ma jiraan oo maba dhici karta wax dhici kara maaha degmadan waa la socotaa waxaa la qabtay janwarya la qabtay degmadan wax hadda aan taliska xoogga aadan uga warhaynaa iyo iyo wasaaradda gaashaandhigga wax hadda annagaan ognahay oo oo in laga baxaa ma jiraan degmada ceeleer ee bariga gobolka laga yaabee suuragal inay jiraan ciidamo yar yar oo fasaxyo iyo waxaas iyo iyo oo ka baxay laakiin anigu difaacyada kalena hadda xoog badan kama hayo oo dhanka ceelbuur iyo jihadaas laakiin aniga inta aan ka warhayo waa degmadan hadda aan ku suganahay iyo deegaanada ku xeeran dadkeedana way abaabulan yihiin ciidamada xoogga dalkana waa u diyaarsan yihiin ciidamada deegaankana iyagaba hadda gacanta ku haya amniga iyo difaaca degmada ceeleer
su-aasha kalean ku weydiinaya xildhibaan waxa weeye warar baa jira sheegaya in xaaladda ceelbuur amnigeeda ay saameyn ku yeelatay dagaalkii iyo weerarkii ka dhacay caws weyn marka bal nooga waran marka hore adoo caws weyn ku bilaabaysa wax uga dhaceen iyo qorshaha aad ka wadaan ceeldheer
coos weyne dagaala ka dhacay oo cadowga khawaariijta ayaa soo weeraray ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ku sugnaay deegaanka magaalada coos weyne hadda dagaal hadduu dhacana kulley waa la dareemi karaa risaltigiisu waa dhimasho iyo dhaawac marka meeshaas dagaala ka dhacay dagaalka ka dhacana ma noqon doono dagaal oo ay sheegeen howlgallada socda ama hanka ay leeyihiin guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qaranka ma noqon doono mid dib u dhiga marka meesha dagaala ka dhacay waxaan leenaha marka guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intii ku waxyeelooday inaa lilah waa inaa ilahi raajicuun intii dhimata alla u naxariisto inta dhaawacna allah inoo caafiyo laakiin waxaan rabaa maadaama aniga furmaha dagaalka ku suganahay jihada dhinacaasna aan joogo hadda waxaa ka badan oo ku saddex xijibaarmo ku afar xijibaarmo dhib ka soo gaaray cadowga ummadda soomaaliyeed al-shabaab waxaan rabaa marka inaan kuu sheego annagu maadaama aan aanan ahayn koox ama jabhad ee aan nahay qaran waxaanu ku qasbannahay in qofkii wax naga gaarto annagu waa dareemaynaa laakiin nimankaanu dad waxaa waaye iyagu xataa dhaawacooda dhammaystira marka annaga waa la socotaa in intii ku waxyeelowday oo dhaawaca uu ka soo gaarana in lagu tabiibayo isbitaalada caasimadda inta yaroo naga dhimatana waxaa le alla u naxariisto marka intaasaa ka dhacday intaan ogay deegaanka coosweyne waxaa hadda lagu howlanaya waxaa waaya in dib loogu laabto oo coosweyne iskhilaaf ilaa galhareeri in dib loogu laabto ayaa rajo weyn ka qabnaa oo ay noo qorshaysata inaan dib ugu soo laaban deegaanada intii aan ka xaqiijinayno in dagaalku uu ka gaaro intii loogu talagalay kolley xaaladdu waa xaalad ilaa hadda isku raysa laakiin haddii dadka soomaalidu isweydiiyaan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta halkaa jooga maxay ku qiyaasi lahaayeen dhibkii ka dhacay caws weyne maxaa halkeed barbar dhigi lahayd bal dadka sharaxaad haddaad ka siin karto dhibku intuu leegyahay
aniga waxaan dhihi karaa waa la socotaa oo muddo sanad iyo ka badan ayuu dagaal ka socdaa dalka dagaalkaas waa qayb ka mid a inta uun dhibka ka dhacay deegaanka coosweyne annagu marka dareen waa qabnaa oo dad qiimo badan oo isugu jira saraakiil iyo ciidan ayaa ku waxyeeloobay marka waxaan dhihi karaa uun waa qaybo ka mid a halganka iyo dagaalka socda ee hadda wax kaloo hadda aan ku qiyaasi karo ma jirto hadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaankuna waa u joogaan inay dhintaan oy dhaawacmaan waana iyagoo xur ah oo miirkooda joogo ayay doorteen inay dhiigooda iyo iyo naftoodaba inay u huraan difaaca qaranka iyo dagaalka khawaarijtan inay inay u diyaargaroobaan marka aniga uma arko ii sheeg in uu dagaalkaasu uu noqdo ama dagaalka ka dhacay dagaalka coosweyne wax weyn kama dugano kuma duwano dagaaladii ama waxyaabihii ay wajahayeen ciidamada qaranka gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib uxoreynta deegaanka way saashay ugu dambaysaa howlgalkii lagu dhammaystirayay wejiga koowaad ee howlgallada dagaalka oo madaxweynuhu iclaamiyey oo galhareer iyo ceelbur lagu qabanayay iyo degaanada kale looga saaray al-shabaab ma sidiisiibu u socdaa mise qorshe waxbaa iska bedelay weerarkii caws weyne kadib
horta dagaalku guud ahaan marka la yimaado cillada wuu leeyahay hadda cilladaha uu leeyahana waxaa laga rabaa inay gartaan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida in dagaalku wejiga hore wax badan uu ka duwan yahay maxaa yeelay taageerada saaxiibada caalamka ee naga caawiya la dagaalanka argixisadana sidii hore waa ka duwan yahay oo dardaro ku socdaa ciidamada tira aad u tiro badan oo aan la haysanna hadda waa la helay oo howlgalka qaybi ka yihiin oo guutooyin aad u fara badan ayaa oon hore ugu jirin wejigii koowaad ee dagaalka ayaa hadda ku jira marka dagaalkan wuu ka duwan yahay kii hore waa ka fursada fiican yahay laakiin sida looga faa'iidaysanayo ayaa ayaan ayaan rajaynayaa in taliska xoogga iyo wasaaradda gaashaandhigu inay qorshahaas inay dib ugu laabato oo dagaalku dagaalka hore mid ka duwan inuu noqdo tan labaad waxaa la socotaa wuxuu kale uga duwan yahay in madaxweynihii qaranka uu ku sugan yahay furmaha difaaca oo muddo bil ka badan inuu duurka ku jiro waxaan is leeyahay marka dagaalkanu waa fursad oo laga faa'iidaysan karo marka waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda fursado badan uu haystaa waxaan rabnaa marka in dagaalku uu noqdo dagaal loo siman yahay oo ciidamada qaranku goobaha ay cadowga ka xoreynayaan in ii sheeg ciidamadii kale ee qaranka dalku military keliya ma lahan ciidamo fara badan uu leeyahay marka in ciidamada guud ahaan ciidamada qaranka in la soo geliyo oo dagaalka uusan ku ekaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka taasna waxaan rajaynayaa in madaxda qaranku ay gara doonto
maxaad is leedahay way ka qaldan yihiin qorshayaasha hadda socda wasaaradda gaashaandhigga ayaad xustay ma sida ay wasaaradda wax u qorshaysay ayaa dhaliili ka jirtaa
waxaan is leeyahay dagaalku sida hadda uu ku socdo meelo aan loo baahnayn in laga gudbo oo u baahan in la xaqiijiyo oo laga gudbayo ayaa jira taasaana kalifayso in in cadowgu uu fursad u helo inuu inuu dibamareeyo ciidamada marka taasaan is leeyahay in looga waantoobi karo in meel aan la xaqiijin ama aan ciidan ku filan amnigeeda aan loo helin ama dadka deegaanka si guud aysan ula wareegin inaysan ka gudbin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo aan magaalooyin waaweyn oo sida ceelbuur iyo coosweyne inaan la hiigsan ee la hiigsado in cadowga lala diriro taasaan ula jeedaa waxaan leeyahay dagaalku ha ahaado mid lagu wajahayo cadowga iyousan noqon mid magaalo in lagu qabsado la rabo